iga arkaysa telefishinada waxaan la socodsiinaynaa intayada tan hadda maanta isugu nimid nabadda gaalkacyood waxaanu ku heshiinay oo isla garannay laga bilaabo saacaddan hadda aan hadlayno magaaladu nabad weeye waxaan isla garannay in xabadda la joojiyo waxaan isla garannay ciidanka in la kala qaado waxaan isla garannay inaannu wada hadal iyo wada noolaansho iyo walaalnimo iyo xeer fiican inaannu u gudubno oo qodobka saddexaad ah laga bilaabo subaxii galabta maanta waa ciidan kala rarid iyo xabad joojin berrina waxaannu maraynaa meelaha shaqaaqadu ka jirto dabadeedna waa soo afjaraynaa arrintaa waxaan u fariisanaynaa wada hadal iyo nabad baanu u fariisanaynaa insha allah biillahi kariim waxaan dadweynaha leenahay waxa weeye jawigu jawi nabadeed weeye dadka inta beenta ku aqdaamanaysa oo dadka kala raraysa walaalaha ehelka islaamka ah oo wakhtiga adagoo lagu jiro og ilaahay waxaan uga baryaynaa ha soo hanuuniyo dadweynaha waxaanu sheegaynaa reer kalkacyood waa nabad qof walba iskoolkiisa ha aado kii makhaayashidanaya makhaayadiisa ha gato kii dukaan haystay dukaankiisa ha gato caradu nabad weeye intii talada iska lahayd baa gacanta ku haysa saasaa inoo ballana wakhti dambe weeye akhyaar baa iga dambaysa iyagaan hadalka u daynayaa labada maamul waxaan leenahay waxa odayaashu ku heshiiyeen ha ku ilaaliyeen nidaamyada iyo maamulada ay joogaan intaasaan dhihi lahaa hada wbililaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina mowlana maxamed nabiyulmiy wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin sida uu sheekh mursal wacdiga qiimaha badan noogu soo jeediyey allah nagu anfaco imaamka cabdiwahaab maxamed gurey inta uu yidhi baan la qabnaa waa go-aan ka soo baxay shirkii ay iskugu yimaadeen cuqaasha iyo culammaa'u diinka iyo waxgaradka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo runtii nasiib darro waxaa deegaankan iyo dadka halkan ku nool u noqday in maalin walbaba wax iska xaqdarraa oo aan mustaqbal iyo adduun iyo aakhira midna lahayn in dadkoodu ku la-do iyadoo dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii madaxda ahaa iyo maxaanku yidhahdaa dadkii waxgalada oo dhan ay joogaan in dadka iyagu uu ku dhammaado halaag aan macno lahayn adduun iyo aakhiraba ilaahayo waxaan ka baryaynaa ilaahay dhibkaa inuu naga bixiyo dadka iyagana ilaahay ha tuso samaha iyo khayrka ilaahayo saasaan ka baryaynaa magaaladu nabad weeye waxaan isla garannay in xabadda la joojiyo waxaan isla garannay ciidanka in la kala qaado waxaan isla garannay inaannu wada hadal iyo wada noolaansho iyo walaalnimo iyo xeer fiican inaannu u gudubno oo qodobka saddexaad ah laga bilaabo subaxii galabta maanta waa ciidan kala rarid iyo xabad joojin berrina waxaannu maraynaa meelaha shaqaaqadu ka jirto dabadeedna waa soo afjaraynaa arrintaa waxaan u fariisanaynaa wada hadal iyo nabad baanu u fariisanaynaa insha allah biillahi kariim waxaan dadweynaha leenahay waxa weeye jawigu jawi nabadeed weeye dadka inta beenta ku aqdaamanaysa oo dadka kala raraysa walaalaha ehelka islaamka ah oo wakhtiga adagoo lagu jiro og ilaahay waxaan uga baryaynaa ha soo hanuuniyo dadweynaha waxaanu sheegaynaa reer kalkacyood waa nabad qof walba iskoolkiisa ha aado kii makhaayashidanaya makhaayadiisa ha gato kii dukaan haystay dukaankiisa ha gato caradu nabad weeye intii talada iska lahayd baa gacanta ku haysa
intayada halkaan iskugu nimid waxaan ku gaarnay heshiis wada jir ah oo aan laba dhinac iskaga nimid dabadeedna aan ku midownay haddana baaq waxaan u wada jeedinaynaa gudaha iyo dabaddaba dadka ku nool gobolkan ama u dhashay inaan gaarnay heshiis xabad joojin iyo ciidankoo aan kala fogayno oo qolo walba meeshii ay ka timid aan ku celinno iyo dhulkoo xasilloonidii iyo nabaddii u ahaa aan ku soo celinno iyo dadkoo aan ugu baaqno inaan colaad iyo dhibaata jirin baan ku heshiinnay waxaan ugu baaqaynaa dadka ku nool gobolka kan oo maxaanku idhahdaa la qaxinahayo oo la dhibaataynahayo inuu gobolku nabad yahay inaan maxaanku idhahdaa waxaa la sheegayo colaadda iyo balaadada la hurinayo aysan waxba ka jirin dowlad wadda iyo dad wadaa inaysan jirin wax yar oo iska shayddaan shuqulkiisaha meel yaroo shaqaaqaa ka bilowday ayadiina waxa weeyaan wixii ka dhacay waa layska afgartay waana laga wada hadli doonaa kuma xirna marka wixii dhacay in dadkan iyo dalkan iyo waxaan o dhan lagu halaajiyo nabad weeye waddanku waa in nabaddaas maxaan ku idhahdaa qof walba uu ka qayb qaataa dowladuhu waa inay ka qayb qaataan puntland iyo galmudug waa inay ka qayb qaataan waxaan ugu baaqaynaa haddii aan nahay waxgaradkii iyo samakataliskii gobolka kan inay maamuladu nala qaataan wanaagga iyo samaha aan ku talinnay xabadda aan aan joojinay inay nala joojiyaan inay maxaan ku rahda heshiiska nala soo dhoweeyaan inay nala taabageliyaan inay qayb libaax ka qaataan dabadeedna waxaan rajaynaynaa inaan isku keeni doonno madaxda ugu sarraysa gobolka kan waayo gobolkan bay u dhasheen ayagaa maamulkii maanta labadaba dhinac baa madax ka ah waxaan rajaynaynaa inay mustaqbalka ummaddan iyo aayaheeda nagala qayb qaadan doonaan taasna ilaahay baan ka rajaynayna ilahay hanoo suurtogeliyo waxaan rabnaa in dadka ku nool gobolka kan hadduu ciidan yahay hadduu shacab weyne yahay hadduu maamul yahay dhammaantaya inaan gacanta ka wada farabuuxsanno sidii nabaddaasi aan ku xasilin lahayn colaadda iyo qurunka iyo dhibaatadan layskaga fogeyn lahaa dadka dadka qaxinhaya oo balaadada u sheegayana waxaan leenahay ilaahay ka cabsada dhibaata ma jidho meel yaroo kooban baa wax ka dhaceen magaaladu waa waa degan tahay dadka ha laga daayo dhibaatada ha laga daayo qof walba belada uu hurinaya asaga gurigiisa ugu soo gelaysaa samaha iyo khayrka aan isku raacno sidaas baan ku heshiinay dadkuna waxaan ugu baaqaynaa waddanku waa nabada fidnada ha laga daayo wixii dhacayna maslaaxad iyo khayr baan ugu gudbi doonaa meelaha laysku hayana waxaan ku ballanna subaxdii inaan aroortii tagno meeshii ku habboon in maxaan ku idhahdaa la fasaxo waa fasaxaynaa meeshii aan isna idhaahna waxbaa ku jira waxa weeye caqli iyo talaan iyo maslaxad baan uga talin doonaa in sha allaahu waxa weeyaan shaydaanku qaabka wax u fasirahaya iyo reer hebel iyo balaayada dadka ha laga daayo laba jaani ma jiro dadkaani dad islaama weeye dad wada dhashay weeye dad darisa weeye dad xaq badan iskule weeye waa in sidaas loo fakaraa waa inaan shaydaanka la gacan siin in shaydaanku insaanka cadowgiisi weeye inuu cadowgii u yahay waa inaan u fahamnaa waa inaan maxaan ku idhahdaa ka taxadarnaa sidaas baan dadka faraynaa aad iyo aad baan